جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo shanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikhda culus iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaano ka kala tirsan gobollada baay iyo shabeellada dhexe munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalanjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada mudug
جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا dhegaystayaal waa jimco taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobadaas oo faah-faahsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo shanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan wax ka weydiinay nuur cali warsame abuushayba bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka cabduqani maxmed dalalka khaliijka laysku yidhaahdo ayaa ku dhawaaqay inay ka hortageen weeraro iiraan ku soo qaaday maanta oo jimco ah halka diyaarad aan duulyo lahayn ay ku dhacday gudaha marinka xuduudda tarbiil ee u dhexaysa ciraaq iyo urdun iyadoo sidoo kalena la maqlay qaraxyo ka dhacay caasimadda dalka ciraaq ee bakhdad iyo gobolka kurdistaan kuweyt ayaa xaqiijisay in difaaceeda cirka ay ka hortageen gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn oo ay ku sheegtay inay cadowga soo adeegsadeen kadib markii wariyaha aljaziira ee ku sugan kuweyt uu sheegay in la maqlay seeriga digniinta isla wakhtigaasna ay socdeen qabashada gantaalada lagu soo weeraray kuweyt sidoo kale baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha ee nidaamka daaquudka baxrayn waxa uu sheegay inay kiciyeen ama ay ka dhawaajiyeen seeriga digniinta kadib markii dalka uu la kulmay weeraro cudwaani ah horey baxrayn waxay u sheegtay inay qabatay oo ay burburisay boqol siddeetan iyo siddeed gantaal iyo afar boqol labaatan iyo sagaal diyaarad oo noocan duuliyaal hayn ah tan iyo markii ay bilowdeen weerarada iiraan dhankooda nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa beeniyey in ilaalada kacaanka iiraan ay beegsadeen xarunta xogta shirkadda orzaale iyadoo ku adkaysatay in wararka arrintaasi laga faafiyey ay yihiin been abuur aan sax ahayn beeniinta imaaraadka waxay timid markii ilaalada kacaanka iiraan ay ku dhawaaqeen inay beegsadeen shirkadda orzaale ee maraykanka uu ku leeyahay dubay taasoo ay ku sheegeen jawaab ay ka bixinayeen iskuday la doonayey in lagu dilo madaxa golaha istiraatiijiga ee xiriirka dibadda ee iiraan kamaal kharaazi shalay khamiistii imaaraadka ayaa khamiistii sheegay in guud ahaan ay qabteen afar boqol konton iyo toddoba gantaal oo balastiig ah sagaal iyo toban gantaal oo nooca kruuska ah iyo laba boqol soddon iyo siddeed diyaarad noocaaan duuliyaha lahayn ah tan iyo bilowgii weerarada iiraan dhanka kale diyaarad aan duulyo lahayn ayaa shalay ku dhacday gudaha marin xuduudeedda tirbil ee u dhexeeya ciraaq iyo urdun sida ay sheegeen warbaahinta ciraaq bogga lagu magacaabo shafaq niyuus ee ciraaqiyiintu ay leeyihiin ayaa soo xigtay ilo amni oo magaciisa aan la sheegin in diyaaradda ay ku dhacday gudaha aagga marinka oo ku yaala galbeedka gobolka ambaar macluumad ayaa intaasi ku dartay in dhacdadani aysan sababin wax khasaare ah oo naf ama hantiyadeed marinka tarbiil waa waddo dhul ah oo isku xirta ciraaq iyo urdun kuna yaala galbeedka gobolka ambaar ee waddanka ciraaq waxaana loo arkaa mid ka mid ah marinada ganacsi ee ugu muhiimsan labada dal ilaahay hadda lama oga cidda soo riday diyaaradda aan duuliyaha lahayn mana jirto wax khabar rasmi ah oo ka soo baxay nidaamyada daaquudka ciraaq ama urdun ciraaq gudaheeda sidoo kale waxaa laga maqlay qaraxyo ka dhacay halka lagu magacaabo qaraq ee dhaca bakhdad sida uu sheegay wariyaha jasiira ilo booliiska ka tirsan oo ciraaq ahna waxay sheegeen in weerar lagu qaaday xerada taageerada saadka maraykanka ee ku dhow garoonka diyaaradaha bakhdad taasoo horey dhowr jeer loo weeraray toddobaadyadii lasoo dhaafay sidoo kale wariyaal ku sugan goobtaasi ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo ka dhacay erbiil ee gobolka kurdistan ee waddanka ciraaq dhanka kale ilo ka tirsan xoogaa la baxay xashdi al-shacbi ayaa u sheegay warbaahinta in duqayn cirka ah ay beegsatay xarunta guutada soddonaad ee xashdi ee ku taala bannaanka naynawaa ee waqooyiga ciraaq tan iyo markii uu bilowday dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan labaatan iyo sideeddii februaayo ee lasoo dhaafay xarumaha maraykanka uu ku leeyahay ciraaq waxay la kulmayeen weeraro maalinle ah oo ay ku jiraan diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo kooxo ciraaqi ah oo hoos yimaada iska caabinta islaamiga ayaa sheegtay inay fuliyeen weeraro ka dhanah saldhigyada maraykanka ee dalka iyo gobolka iyagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn sidoo kale dalalka khaliijka iyo urdun ayaa la kulmay weeraro iiraani ah oo isugu jira gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn kuwaasoo sababay dhimashii dhaawac iyo khasaa'ir soo gaaray kaabayaasha rayidka sida garoomada diyaaradaha dekadaha iyo dhismayaasha arrintaa oo dalalkaasi cambaareeyeen islamarkaana marar badan ay ku baaqeen in la joojiyo walaalka cabdiqani maxamed adigoo aad u mahadsan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo khamiis ah sheegay in boondada ugu weyn iiraan ay burburtay islamarkaana aan mar dambe la isticmaali doonin kadib duqayn ay geysteen maraykanku trump ayaa qoraal uu ku daabacay baraha uu ku leeyahay bulshada oo uu la socdo muuqaal muujinaya burburka mid ka mid ah boondooyinka iyo weliba qeyq baxaya kadib duqayn uu sheegay in wax intaa ka badan ay soo socdaan saliibiga trump ayaa ugu baaqay tehraan inay heshiis gaarto isagoo yidhi wakhtigu waa la gaaray in iiraan ay heshiis gaarto ka hor inta aanay goor dambe noqon iyo ka hor inta aan weli waxba ka harin oo weli noqon kara dalweyn telefishinka iiraan ayaa sheegay in duqayn yuhuudda iyo maraykanku ay geysteen ay ku beegsadeen buundo weyn oo isku xirta caasimadda iiraan ee tehraan iyo magaalada karaj ee dhacda galbeedka waddankaasi wuxuu intaasi ku daray in duqaymaha ay dhaceen laba marxaladood oo u dhexaysay hal saac islamarkaana ay sababeen dhimashada laba qof telefishinka iiraan wuxuu sidoo kale sheegay in weerarka labaad uu dhacay xilli kooxaha gurmadka ahi ay ka shaqaynayeen caawinta dhibanayaasha weerarkii hore saliibiga taraam oo arbacadii khudbad ka jeedinayay aqalka cad oo uu kula hadlayay shacabka maraykanka ayaa waxa uu ku hanjabay in iiraan uu ku qaadi doono duqaymo aad u culus muddo u dhexaysa laba toddobaad ilaa saddex toddobaad gudahood isagoo caddeeyey in ujeeddadu tahay burburinta waxa ka haray awoodda iiraan islamarkaana tilmaamay in howsha militari ee socda ay ku wajahan yihiin in si buuxda loo gaaro yoolkooda wuxuu xaqiijiyey in maraykanku sii wadi doono howlaha militari ee ka dhanka ah iiraan isagoo adkeeyey sii socoshada howlgalka ilaa laga gaaro dhammaan ujeeddooyinka maraykanka xilli uu sheegay in yoolka istaraatiijiga ah dagaalka uu ku dhow yahay in la gaaro trump ayaa yidhi waxaan ku qaadi doonaa duqaymo aad u culus labadan ama saddexda toddobaad ee soo socda waxaan dib ugu celin doonaa xilligii dhagaxa ee ay ka yimaadeen isla wakhtigaasna wadahadalladu way socdaan wuxuuna intaa ku daray haddii aan heshiis la gaarin waxaan si xoogan u duqayn doonaa dhammaan xarumahooda tamarta laga yaabay isku mar inaan duqayno trump ayaa sidoo kale ka digay in tallaabo kasta loo qaado goobaha nuukleerka iiraan ay la kulmi doonto weeraro gantaalo oo burburin ah isagoo caddeeyey in goobahaas si adag loola socdo iyadoo loo adeegsanayo dayax gacmeedyo aad baad u mahadsantaha bushayba dhinaca kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iska hor imad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolada baay iyo shabeellada dhexe casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiya ka wada tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka degmada warsheek ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo muddooyinkii dambe laga soo calaamadeynayay isku dhacyo hubaysan oo sababay dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa si gaar ah u dhex maray maleeshiya uu watay xildhibaan murtad ah oo lagu magacaabo cismaan xaadoole iyo maleeshiya kale uu watay guddoomiye ku-xigeenka maamulka kartida ee degmada warsheekh guddoomiye ku-xigeenka maamulka kartida hirshabeelle ee ugu magacaaban degmada warsheekh murtad yaraaban maxamed maxamuud jookay ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in hadoole uu warsheekh ku soo weeraray shan tekniko iskana dhiciyeen ilwaradyo ayaa sheegay in dagaalka uu salka uu ku hayo arrimo dhuleed oo dhinacyadu ay isku hayaan sidoo kale saraakiishan waxay isku hayaan isbaarooyin daasan duleedka degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe oo aad loogu dhiba dadka musaafurka dhanka kale magaalada baydhabo ee gobolka bay iska hormaad hubaysan ayay wararku sheegayaan inay ka dhaceen bartamaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ugu yaraan saddex askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii mucaaradka koonfur galbeed ee buurhakaba laga soo qaaday ayaa isku qabsaday xarunta degmada sida xogta ay tibaaxayso maleeshiyaadkan ayaa qolo kastaba waxay si gaara u sheeganaysaa in mas-uuliyadda ay iyagu ay leeyihiin mid ka mid a hogaamiyaasha maleeshiyada ee ka yimid buurhakaba ayaa sheeganaya inuu yahay guddoomiyaha degmada maleeshiyaadkan ayaa laga soo warinayaa in degmada ay ku shaqaynayso xubno ay wataan oo aysan cid kale u ogolayn maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay iska hormaadyada dhexdooda ah waxayna isku dhacyadaasi iskaga dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah aad baad u mahadsantaa cazaam munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalanjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabad heerkeedu sarreeyo oo lagu maamuusayey saddex iyo toban arday oo ka qalinjabisay machadka qurdub ah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladan qalinjabinta ah ayaa ardayda kaalimaha hore ka galay machadka qurdub ah faraciisa degmada buqa qable waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimmada nuqubada waalidiinta ardayda macallimiinta machadka qurduba waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo marti sharaf aad u fara badan ardaydan ku guulaysatay imtixaanka ayaa waxaa lagu abaalmariyey shahaadooyin kombyuutarro lacago iyo hadiyado kala duwan oo aad u wanaagsan munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay macallin cabdisamed oo ka warbixiyey taariikhda macadka iyo marxaladihii ay soo mareen sidoo kalena ku dhawaaqay natiijada ardayda kaalimaha hore galay machadul khurduba litacliimi daraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaa asfurin yahay muddo saddex sano iyo bare ardaydan hadda dhammaysay oad arkaysaan tiradooda hadda dadka xaadiriinta u jooga waa saddex iyo toban arday lix gabdhood iyo toddoba wiil waay marka insha allahu tacaala ardayda istuuhooda sida haddaad arkaysaan waa mid aad u sarreeyo taasna waxaanu umahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala inuu suurtogeliyey kaalinta koowaad ee macadka waxaa galay laba arday ayaa isla gashay labada ardayna waxay keensadeen sagaashan iyo lix boqolkiiba labada arday magacooda haddaan sheego waxa waaye sulaymaan maxamed sheekh yuusuf kan kalena waxa waaye saalim maxamed sheekh yuusuf waa laba walaale ah waxayna keensadeen sagaashan iyo lix boqolkiibo kaalinta labaad waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdulkafaar farxaan cabdilqani asigana wuxuu keensaday sagaashan iyo shan boqolkiibo kaalinta saddexaad waxaa galay arday lagu magacaabo cabdulaahi maxamed amiin cabdiraxmaan asigana wuxuu keensaday sagaashan iyo afar dhibac sideed boqolkiiba sidoo kale qaar ka mid a ardayda kaalimaha hore galay oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa cabiray dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin dadaalka ah ay ku guulaysteen
magacaygu waa sulaymaan maxamed sheekh yuusuf waxaan dhigtaa macadka khurduba ee farciisa saddexaad ee degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ilaahay mahaddiisa ilaahay fadligiisa ilaahay wuxuu qadaray maanta maadaama ay tahay xafladda ikhtisaamkeena ee macadka khurduba maadaama aan galnay imtixaan nin walba hami buu lahaa inuu kaalinta koowaad u galo marka ilaahay subxaana wa tacaala fadligii waxaan galay kaalinta koowaad ilaahay u qadaray waxaana jaasi ahaan lii siiyey kombyutar intaana waxaan u mahadnaqaya awalan ilaahay subxaana wa tacaala marka xigtana waxaan u mahad celinayaa macallimiinta si guud ahaan walahi horta dareen dareenka la soo koobi kara ma ahan jazaakum allahu khayr degmada bu'a qable maanta khurduba faraciisa saddexaad aan ka qalijibiyey waxaan galay kaalinta labaad aad iyo aad u faraxsanay maanta u guulaysti aan ugu faraxsanay magacaygu waa cabdulaahi maxamed aamiin waxaan joogaa degmada buqo qable xarunta wilaayada islaamiga hiiraan waxaan dhigtaa macadka macadka qurdubaa faraciisa degmada buqo qable muddo saddex sano iyo bar kadib waxaynu suurta gashay in allah subxaana wa tacaala oan isku ka keeno xafladan qiimaha badan ee qalinjabinta ah sidoo kale wuxuu allah subxaana wa tacala ii suurtageliyey jadaal iyo juhdi dheer kadib inaan galo kaalinta saddexaad allah subxaana wa tacala ayaana mahad iskale waxaa sidoo kale halkaan ugu mahad celinayaa macallimiinta iyo waalidiintii inagu soo bixiyey juhdi dheer waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa miisaankiina xasanaadka allah idin saaro aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay allah subxaana wa tacala ayaan ugu mahad celinayaa sidoo kale xafladda ayaa waxaa ka hadlay waalidiinta ardayda iyagoona aad uga mahadceliyey macallimiinta dadaalkii ay bixiyeen macallimiinta imaamulkooda waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha badiyo ajarkiina ha badiyo waxaan rabeen ardada in la dardaarmo da'diinoo yar waxaa laga yaabaa in cujbi idin galo istiraaheen waa qalan jibiseen ma aad qalan jibinine bilaawiinna noola wacay bilaawiinna xafladdii adaa nooga la wacay adeerayaal ama aabayaal waxaan idin leenahay cilmiga maanta ladiin tusay tooshka idin birqay ka faa'iidaysto horumariyo cilmigana siyaadada waa ku bartaa iyo barashada waa ku bataa ka aamusida oon wax la barinna waa ku baaba'aa inta taqaanaan idinkana ku camal fala barashadana siyaadiya dadka idinla dhashi ama deriska idinla ama idinla jooga degmadana waxbara intaas ayaan ku dardaarmaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey goobta xafladdu ay ka socotay ayaa la dardaarmay ardaydii ka qalin jabisay macadka qurduba ee degmada boqaqableh ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoona ku booriyey in ay sii wataan barashada cilmiga ah dadkana ay u faa'iideeyaan xafladda qiimaha badan ee khitaamka iyo gebagabada u ah macad qurduba faraciisa saddexaad muxaafadada boqaqable ahna dafcadii labaad ee qalinjibinaysa wilaayada islaamiga ee hiiraan baan intii ka soo qayb gasho culimo leh oo dhaqan leh baan kaga mahad celinaynao ay ku jiraan mucalimiinta iyo mucallimaadka iyo dulaabta intuba waxaan runtii si gaara u xusaynaa mas-uuliyiintii maktabka tarbiya wa tacliim ee shaqada u istaagay iyo mucalimiintii iyo mudiirka intaba iyo waalidiintii ka wada qayb qaatay dadkaas qiimaha badan oo gabdho iyo wiilalba leh culumta qiimaha badanna xambaaray ee ka soo shaqeeyey sabab u noqday bacda allaahi subxaanahu wa tacaala in horumarkaas diimad ay gaaraan waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaa mahad mudan oo aanan hilmaami karin bahda iclaamka qaybahooda kala duwan ee xafladda nagula sugan ee runtii shaqada muhimka u haya dadka muslimiinta ah ee kulana loolamaya dhigooda cadowga islaamka ka soo horjeeda ayagana waxaan leenahay waa aada mahadsantihiin intaa kadib macadka aan maanta xafladdiisa joogna ee qurduba waa macadkii ama waa farcii saddexaad ee wilaayada islaamiga hiiraan ka furan waxaana hor yimid dad culimo ah waxaana hor yimid dad mustawahooda uu fooq yahay oo uu sarreeyo waana wax mudan in allah looga mahad celiyo subxaanahu wa tacaala waa wax mudan inaan ku faanno wilaayaadka islaamiga dhexdooda waxbarashada qiimahalena waa midka qofka barta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala qurduba waa macad waxbarasho furuuc badanna ku leh wilaayaadka islaamiga ah waxaana uu qurduba wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ku leeyahay saddex farac oo ku kala yaalla degmooyinka boqaqable mukayle shaw oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aad baad u mahadsantahay saadiq ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada mudug marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhistay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ka mid ah meelaha ay saameynta ku yeelatay abaarta dalka ka jirta waxaa ka soconaya gurmudyo kala duwan oo isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin la gaarsiinayay qoysaska danyarta ah ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta deegaanada wilaayada in ka badan boqol booyadood iyo raashin qaybin quuto daruuriga noocyadiisa kala duwan ka kooban ayuu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudug ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada degmada jowlo ahna maqarka wilaayada waxaa halkaasi raashin qaybin loogu sameeyey siddeetan qoysa deegaanka dabagalo toddobaatan qoysa deegaanka caad waxaa raashin qaybin laga sameeyey ka faa'iidaystay toddobaatan qoysa degmada camaarana siddeetan qoysa deegaanka bacadweyn waxaa isagana ka faa'iidaystay toddobaatan qoysa culimmada nabadoonnada iyo mas-uuliyiinta wilaayada ayaana u kala harin arrintan waa kan naqiib cabdiraxiim bacdow oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada muduga oo ka warbixinaya gurmadka ay wilaayada ka sameeyeen waxaan bixinay haddaan nahay guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ilaa iyo boqol iyo toban booyadood oo biyahan dadka masaakiina gaarsiinay barihii loogu talagalan waa gaareen dadkii masaakiintahay oo oomanaana ilaahay waa noogu guulayay inaan gaarsiino waxaan bilownay laba iyo labaatankii bisha ramadaan aakhiru ramadaan waxaan bilownay raashin bixin degmooyinka gobolka mudug ayaan ka bixinaynay waxaan ka soo bilownay camaara waxaan ku xijinnay bacadweyn waxaan ku xijinnay meesha la yidhaha caad waxaan ku soo xijinnay dabagalo maantana oo ay bishu tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan waxaan joognaa degmada jowle oo halkaan aan ku bixinayno raashinkii afurka ahaa loogu talagalay dadka masaakiinta inay ku afuraan marka waxaan leenahay si guud qolayska jira ilaahay baa qaadi kara waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta iyo kulaylaha naga qaado qaar ka mid ah nuqabada iyo nabadoonnada wilaayada muduga ayaa iyagana ka hadlay gurmadka abaaraha ee ka soconaya wilaayadaasi waxaan joognaa eh, wilaayada mudug magaalada jowle ayaan joognaa waxaan ku guda jirnaa gudashadii eh, guddiga abaaraha ay gudanayeen shaqadoodii waxaan maanta hor fadhinaa dad masaakiina oo mudan in maaragtay la tacaawuno oo gaaraya toddobaatan qofood intaas ayaan maanta eh, gacanta iyadu ay gaartay marka in dadka muslimiinta ahi ay maaragtay awood kastoo ay leeyihiin inay maaragtay isjeclaadaan inay isu dhimriyaan inay isu naxariistaan islaamnimadeenna ayaa ka guntan waxa aan faranahay weeye marka tabar kasta oo la leeyahay ayaan maaragtay rabnaa inaan dhibka wadaagno marka waa aan ku sabraynaa ilaahayna waa u noqonaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa eh, inuu abaartaa naga dul qaado ilaahay inuu naxariistiisa noogu bedelo dadka saa'imiinta ah ee masaakiinta iyagana waxaa laga rabaa ilaahay inay u dacwoodaan ilaahay maaragtay inay naxariis weydiistaan ilaahay inay istikfaar u weydiistaan inuu maaragtay gaalada iyo cadowga ilaahay uu naga qabto haddaanu intaan maaragtay kasii awood badinno waxaa noo sii badanaya maaragtay risaaqadu way noo sii badan een maaragtay intaan iyo inka badan baa laystari doonaa een waxa weeyaan cadow ayaa lala dagaalamayaa sidaasaan haddana waxaanan ka marayn inaan masaakiintayada iyo dadkayaga maaragtay dhibaataysan inaan haddana aanaan mo- aanaan moogaan oo aan maaragtay intaanu awoodno ka war hayno ayaan maaragtay ilaahayna garansiiyey afurka maanta la idinkugu talagalay ee aad ku dul fadhisaan waxaa idiin soo jaray walaalihiin mujaahidiina yaa garaamkoodii idinkaga soo jaray hadday garaamkoodii idinkaga soo jareen inay dhergan yihiin ma aha ayagoo cadowgii la xisaabtamahaya oo jiidaha oraba fadhiyo ayay misana garaamkoodii idiin soo jareen alle subxaana wa tacaalaana jidaal iyo abaaro iyo waxbaa jira marka koowaad waxaan leeyahay walaalayaalow aanu iscafinno si aan alle subxaana wa tacaala raalli aashiisana ugu gaarno raxmaddiisana u helno dadka muxsiniinta ah iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu waxsiiyo oo maanta hoyo kara walaalkiin maanta aan hoyo karinin iyou idinku aqadin maantana haddii alla idmo kuma ekaan doonto insha allaahu walaalihiin mujaahidiinu way idiin maqan yihiin maanta bilowgii waa way idiin maqan yihiin bulshada ka faa'iidaystay raashin qaybintan gurmadka abaaraha mudug ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada aanu soo sheegnay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalusa iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq ballaaran waxaana la siiye saliid bur sokor iyo bariis waxaana joognaa camaara muslimiinta la baxda soomahan badarkan xadhigay xiran allah la xiro waxay qabtaan allah la qabto waxay hamayaan allah u hanto waxaan joognaa degmada camaara walaayatul islaam waxay noogu deeqday raashin saliid bariis bur ka kooban iyo waa noo shubeen waa mahadsan yihiin waa u ducaynay ilaahay ammaankooda ha adkeeyo waxay qabtaan ha la qabto biyaha abaaraha naloo shubay raashinka markan iyo marar badanba waa noo shubeen waxaan joognaa degmada bacdaweye waxaa qaybsanaynaa raashin walaayada islaamiga noo keentay oo muslimiinta ay u gargaarayso masaakiinta dadka ka waa ku mahadsan yihiin walaayada deegaanka aan joogay caad waxaan ka mid ahay walaalaha mataqaanaa loo soo gurmaday oo garaamka la siiyey waa mataqaanaa waxaan waa ka amal maxad waan ka mahad celinaynaa waxaan leenahay marka hore mahad ilaha iskale marka labaadna waxaan leenahay walaaliheena noo soo gurmaday waan ayagana u mahad celinaynaa labadii qoys waxaan hellay saddex haaf iyo laba caagoo saliid ah waan ka mahad celinaynaa insha allah waan ka mahad celinaynaa insha allah waa nugu filan yihiin waa ku maalgaaraynaa insha allah ilahay mataqamada intuuna sii waan ku maalgaaraynaa waxaan mataqaanaa aan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay muj- walaalaheena maamulka islaamiga ah iyo mujaahidiintaba garabkooda allah galo anigoo ka tirsan deegaanka caad waxaan ku fadhiyaa raashin ina siida walaayada mudug bur bariis sokor iyo saliid walaayada waa u duceeyaa kor alaatan cadowgana allaha naga jebiyey gaalada allaha jebiyey deegaanka caadaan joognaa bur iyo bariis iyo sonkor aa nala siiy iyo saliid kulayl iyo roob la-aanaan nahayda walaayada kor allah u qaado muslimkana allaha guuleeyo gaaladana allaha jebso madar qayr qabana allaha nasiiyo waxaan joognaa magaalada jowle ee deeq walaayadu ay baxayda amaanta nalagu siiyey raashinku waa bur waa sonkor iyo bariis waxaanu ducaynayaa ilaahay u dembi dhaafo ris khayr qabana iyo nabad ilaahay nasiiyo degmada jowle ilaahayaa ku mahadsan gurmadka abaaraha ayaa noo yimid raashinayna siiyeen aan meesha u qaybsanayno bariid sonkor bur saliid muslimiinta laga soo qaadan ilaahay bedel khayr qaba ha sii inta qaadatan allah u daaweeye waxaan joognaa degmada jowle waxaan qaadanaa sonkor bariis saliid walaayada allaha kor ka dhig wixii la baxana janno fardowsa allaha wilaayada islaamiga ah ee mudug waxa ay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ah ay ka soconayaan gurmadka abaaraha ee uu fulinayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba waxaana ka soconaya dadaalada lagu garab istaagayo bulshada nugul ee saameynta ku reebtay abaarta daran ee dalka ka jirta aad baad u mahadsantahay marwan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu